أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda toddobaatan iyo afaraad ee suuratu lancaam ka mid ah ee rabbi subxaanahu watacaala markii uu ka soo hadlay shirkiga kufaaru quraysh ay ku sugnaayeen iyo xujajka uu nebigiisa ama rasuulkiisa uu u laqinayey si uu markaa xujada ugu oogo kufaaru quraysh shirkiga ay ku taagan yihiin foolxumadiisana uu uga waramo ayaa halkan marka rabbi wuxuu ka hadlayaa ama uu ka til halkan waxaa laga tilmaamayaa nebiyullaahi ibraahim qisadiisii isaga iyo aabihiis iyo qoomkiisii dhex martay sida ay aayadihii hore iyo aayadahan isugu xirmayaanna waxay tahay qoraysh waxay sheegan jireen annahum calaa diini abiihim ibraahim diintii aabbahood ibraahim inay ku taagan yihiin allana halkan wuxuu ka tilmaamayaa diinu ibraahim inay ahayd alxaniifiyatu diin markaa shirkiga ka leexsan oo towxiidka iyo waxidaada alle keliyeelidiis cibaado lagu keli yeelo u leexsan xaggeeda marka kaanahum marka waxaa la leeyahay waxa aada sheeganaysaan iyo idinka waaqiciinna wax isdaboolaya ma ahan nebiyullaahi ibraahimna waad ka dheertihiin isagana waa ka beri noqday dadka mushrikiinta ah oo ilaahay xaqii ou lahaa cid kale wax ugu daro nebiyullaahi ibraahimna doodo badan ayuu towxiidka usoo galay oo uu kula dooday namruud mid uu kula dooday baan soo marnay alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbi an aataahu allahu lmulka id qaala ibraahimu rabbiy aladii yuxyi wayumiit qaala ana uxyi waumiit qaala ibraahimu faina allaha yaأtii bالshamsi min almashriq faأti biha min almagribi fabuhita aladii kafar taa waa soo marnay midanna waa midii labaad taas wuxuu la yeeshay namruud oo isagu ahaa daaquud boqor marka ka ahaa dadkan kancaaniyiinta boqor u ahaa in isaga la caabudana markaa sheegtay oo dadka sidaa ku qasbay oo amray halkana nebiyullaahi ibraahim aabihii aazar iyo qoomkiisii ayuu rabaa inuu u caqli celiyo waxa ay ku taagan yihiin inay tahay safaaha iyo doqonnimo oo xaq aynan ahayn oo baatil ay tahay bow doodan marka ay ku saabsan tahay wa fii suurati maryam iyadana nebiyullaahi ibraahim iyo aabihii dood baa dhex martayoo wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kana صidiiqa nabiya id qaala liabiihi ya abatii lima tacbudu ma laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shay-a ilaa aakhir اlaaya ilaa markii dambe aabihii uu yidhi laarjumanaka wahjurnii maliya wa fii suurati alambiyaa-na waa kii jejebiyey asnaamtoodii ayagoo ka maqan kii ugu weynaa reebay masaartiina u suray u suray markaa yacni garabka oo markaa uu yidhi bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun wa fii suurati shucaraa iyadana marka dood kala iyadana ku jirta oo watlu calayhim naba'a ibraahima id qaala liabiihi wa qowmihi maa tacbuduun qaaluu nacbudu asnaaman fanadalu lahaa caakifiin qaala hal yasmacuunakum id tadcuun ow yanfacuunakum ow yaduruun waa kii sidaa marka doodaas ay dhex martay wa fii suurati saafaad iyadana sidoo kale waa kii yidhi aifkan aalihatan duuna allahi turiiduuna famaa danukum birabbi alcaalamiin walidaalika doodahaas faraha badan markuu u maray towxiidka una loona dhibaateeyey oo rabbi subxaanahu watacaala uu ka koriyey dhibaatadii ay u maleegayeen mushrikiinta ayaa ilaahay imaam ka dhigay marka ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifan walam yakun min almushrikiin sidoo kale ilaahay marka kelmadda towxiidkana mid isaga duriyadiisa uga ugu baaqi noqotay buu ka yeelayo wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun suuratu zukruf sidaasuu allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi marka doodahaas qur-aanka uu tilmaamayo in aada loogu tadaburo la fiiriyo macaanida ay ku dhisan tahay la fahmo waxay qeyb weyn ka tahay fahamka towxiidka ayay qeyb weyn ka tahay marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi aabihii uu ku yidhi aazara aazar ahaa atattakhidu miyaad ka yeelanaysaa asnaaman sanamyaalo aalihatan macbuudyaal miyaad ka yeelanaysaa ood ka dhiganaysaa innii aniga araaka waxaan ku waan ku arkayaa adiga iyo wa qowmaka iyo qoomkaagaba fii dalaalin baadi dhexdeed xaal aad tihiinood inaad ku sugan tihiin baadida oo mubiinin cad wakadalika sidaadaas oo kale kamaa basarnaa ibraahiima alcaqiidata asaxiixa sidii aan nabiyullaahi ibraahim caqiidada saxiixa ah aanu u tusinay sidaas si la eg ayaan nurii ibraahiima ibraahim aan u tusaynaa malakuuta asamaawaati ciraryaalo mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa waliyakuuna inuu ahaado min almuuqiniina kuwa ilaahay yaqiiniyo inuu ahaado taa darteed ayaanu araynaahu aanu u tusnay malakuuta asamaawaati walard marka alla wuxuu ku bilaabay yacni nabiyullaahi ibraahim aabihii sida uu u waaninayo waxa uu yidhi alla wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi aabihii uu ku yidhi liabiihida marka waxayna tusaysaa aabbihii isaga dhalay inuu ahaa ninkan ay sidan u doodayaan ee aanu ahayn adeerkiis waayo qur-aanka meelo badan baa looga hadlay nebiyullaahi ibraahim iyo aabbihii dooda dhex martay hal meelna laguma sheegin adeer inuu u ahaa marka adeerku aabbo waa la dhihi karaa mararka qaar majaazan laakiin hadday qur-aanku dhowr iyo toban meel uga soo aroortay hal meelna aan adeer lagu sheegin meeshaa marka waxaa dareemaya qariinada loo cuskanayo adeernimadu inay daciif tahay marka sidau qur-aankuba uu leeyahay liabiihi aabbihii isaga dhalay way nacam oo laxman u dhalay xagga laee hilibka iyo nasabka ee dadka qaar marka waxay sameynayaan oy leeyihiin adeerkiis buu ahaa ninkan maxaa dhacay marka la yidhaahna waxay u arkayaan ibraahim inay nuqsaan ku tahay aabbihiis inuu gaal ahaado wax isaga nuqsaan uga dhigayana ma laha arrintaa iyadan oo nabiyullaahi nuux wiilkiisa gaal uu ahaa suuratu huudsaan ugu tegayno insha allahu oo alla uu yihi marka qaaluu yani yaa nuuxu inahu laysa min ahlika inahu camalun gayru saalix qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlika inahu camalun gayru saalix ayb nabiyullaahi ibraahimna aabihii inuu hadda marka yacni gaal uu ahaado isaga waxba u dhibi mayso ayb liabiihi aabihii uu ku yidhi aazara aazar ahaa aazarna marka waa magaciisa ayb qaar marka mufasiriintu waxay leeyihiin ama dadka ahlu siyarka taarakh ayaa aabihii la dhihi jiray labadaba marka in la dhihi jiray waa dhacdaayo aazar iyo taarakh labaduba inay magac u ahaayeen midna nays u ahaa midna magac u u ahaa ayb aazara aazar ahaa uu ku yidhi atattakhidu ma ka yeelanaysaa miyaad ka dhiganaysaa asnaaman sanamyaalo miyaad aalihatan wax la caabudo aada ka yeelanaysaa waxaad qortay oo ama bani aadam uu qoray oo uu u sameeyey muuqaal uu u yeelay intuu qorqoray miyaad waxaad caabuddo aada ka yeelanaysaa saasuu ku yidhi meeshaa marka waxaa kaaga muuqanayso inay asnaamta caabudi jireen innii aniga araaka waan ku arkayaa adiga iyo wa qowmaka iyo qoomkaagaba waa idin arkayaa fii dalaalin baadi cad xaal aada ku sugan tihiin baan idin arkayaa baadida oo mubiinin cad ama haddaad doonto innii aniga araaka waan ku ogaanayaa adiga iyo wa qowmaka iyo qoomkaagaba fii dalaalin baadi dhexdeed yaan kugu ogaanayaa baadida oo mubiinin cad ayb wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalard wakadalika kamaa basarnaa ibraahiima alcaqiidata asaxiixata caqiidada saxeixa ibraahim sida aan u tusinay ayaa nuri ibraahiima ibraahim aanu u tusinaynaa malakuuta samaawaati samaawaadka mulkigooda malakuut marka waxaa weeyaan ta'da waa mubaalaqa loo keenay calaa ka ka jabaruut iyo raxamuut iyo rahabuut oo kale marka malakuuta samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa laba tafsiir baa ku jirtoo ka koowaad wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa qaraa'iba sunci illaahi baan tusaynaa waxyaabaha ilaahay sameeyey ee cajaa'ibta leh ayaanu tusaynaa qaraa'iba sunci illaahi wa cajaa'ibahu addaahirata ee muuqataan tusaynaa yacni samadan dhulkan ceerkan waxyaabahaas oo dhan marka aada loo fiirfiiriyo waxa uu leeyahay marka taa waxyaabaha aayaadka muuqanayaan tusaynaa tafsiirka labaadna wuxuu leeyahay waxaa loo furay samada ilaa uu carshiga arkay dhulkii ayaa loo furay ilaa dhulka ugu hooseeyo la tusay tafsiirka hore ayaana loo badan yahayoo akaru lmufasiriinkan horey u badan yihiin cajaa'ibta koonka ayaanu tusaynaa markaasuu ku cibro qaadanayaa waliyakuuna laamku marka laamu key waayo ama laamu tacliil ee cadafkiisu markaa wuxuuna noqonayaa waliyakuuna min almuuqiniin si uu u ahaado min almuuqiniina si uu u ahaado ayaanu araynaahu daalika arrinka aan u tusnay waa sidii wakadalika nufasilu laayaati aan kusoo marnay walitastabiina sabiilu lmujrimiin macno labaadna in la yidhaahdo lagu cadfo ficil muqadar ah oo isaga laftiisa tacliil uu ku jiro wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalardi baan tusaynaa liyastadilla bihi si uu u daliishado waliyakuuna uuna u ahaado min almuuqiniina kuwa ilaahay yaqiiniyeyna ou u ahaado falamaa janna calayhi leylu ra'aa kowkabaa falamaa markii janna uu asturay alleylu habeenkii calayhi korkiisa uu asturay ra-aa wuxuu arkay nebiyullaahi ibraahim kowkaban xidig weyn ayuu arkay qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim haadaa kan rabbii waaye falamaa markii afala uu baaba-ay qaala waxa uu yidhi laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa baaba-ayo wax baaba-aya ma rabo rabbi ka dhigan maayo mana caabudayo aayaddan iyo labada aayadoodoo ka dambayso wax kale ayay naga fahamsiinayaan qowmkii nebiyullaahi ibraahim laga soo dhex bixiyey oo waxay ahaayeen asnaamna inay caabudi jireen aayaddii horaa tilmaantay aayaddaanina waxay tilmaamaysaa aayadahanna inay xidigaha faashan jireen oo ay aaminsanaayeen xidigaha cirka socdo xidigahaasi ama ha noqdaan kuwa yaryar ama ha noqdaan kuwa waaweyn oo meerayaasha kuwa la yidhaahdo waa kawaakibta waa xidig weyn waa meeraha marka waa dhowr waayo waa badan yihiinoo zahra iyo zuxal iyo mushtara iyo miriikh iyo waa magacyay leeyihiin waxaas bay marka ayagu waxay aaminsanaayeen koonka inay dhulka saameyn inay ku leeyihiin oo xidigahaas cirka iyo meerayaalkaas cirka maamulka dhulka inay saameyn ku leeyihiin bay aaminsanaayeen waa gaalnimo kale iyo shirki kale oo ay qabeen maadaama kii asnaamta uu ka hadlay kii wuxuu ka hadlayaa marka kor ay waxay ka aaminsanaayeen wuxuu rabaa marka inuu tuso cirka waxa aayaadkan aan cirka ka arkayno qoraxdaa ugu weyn iyadana waa baaba'daa marna waa la arkaa waa yar tahay mar waa soo weynaane waaba marna waaba la weynaa marka wuxuu leeyahay wax la weynayo oo baaba-ayo marna la arkayo marna baaba-ayo in ilaah laga dhigto ama la aamino inay tadbiir iyo koonka ay maamulayso sax maahan bal iyadaa la maamulaa haddii marna ay soo baxayso marna ay dhacayso ayb arrimahaas waaye marka doodu marka halka aay ka socoto waxaanan ka waxaana laga fahmaa meeshaas inay aaminsanaayeen xidiguhu dhulka inay saameyn ku lahaayeen marka alla wuxuu leeyahay falamaa markii janna janna calayhi iyo jannahu labadaba waa la dhahaa ajanna afcalana waa laga bixiyaa marka janna bimacnaa satara waqaaa waaye falamaa markii janna uu daboolay alleylu habeenkii calayhi calaa ibraahiima ibraahim markuu habeenkii daboolay oo mugdi mugdigii uu yimid ra-aa wuxuu arkay kowkaban xidig weyn ayuu arkay ayb aabbihii iyo marka qoomkiisana waxyaabaha way caabudi jireen macbuudaad ay dhulka ku lahaayeen iyo ukasama kuwa samada ay ku lahaayeen bay qabi jireen qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi ibraahim haadaa rabbii marka haadaa rabbidan baa marka awjuh baa ku jirto sidee baa nabiyullaahi ibraahim uu u dhahayaa xidig rabbigay waay meeshaas marka ibnu jariir dabcan isaga wuxuu leeyahay asalka masaladan intaan mawjuhdeeda iyo tawjiiheeda aanan gelin ibnu jariir isaga wuxuu ku tegay ama uu tilmaamaa ibraahim marka uu sidan leeyahay kaana naadiran laa munaadiran kaana naadiran laa munaadiran macnaheedu marka waxay tahay isaga ayaa wax fiirfiirinaya ee dood kuma jirinoo ma doodeynin buu leeyahay isagii baa marka wuxuu rabay inuu dul istaago xaqiiqda yacni cidda cibaadada xaq u leh marka wuxuu leeyahay ibnu jariir abu jacfar shaykhu lmufasiriin waxay ahayd qabla nubuwa intaan nebi laga dhigin nebiyullaahi ibraahim ou yaraay ayay sidaan dhacday buu leeyahay haadaa rabbii markuu dhahayo doodna kama keenin munaadirna ma ahayneen naadir buu ahaa mid isaga wax baarayo wax feerinayo ee tafsiirka ibnu jariir uu ku tegayna waa tafsiir shaad ah xoogna ma leh waana daciif aad weliba daciif u ah waayo nebiyullaahi ibraahim haadaa rabbi markan uu dhahaya maahan inuusan rabbigii aqoonin ama uu rabbi raadinayo maaha ogaalka rabbi ma ahan sidaas waxaana ku tusaayo aayadda ka horeysa oo inuu munaadir ahaay waxaana tusaayo iyo inuu isagu yaqaanay rabbiga dhabta ah aayadda ka horeysa oo atattakhidu asnaaman aalihatan inii araaka wa qowmaka fii dalaalin mubiin ayuu dhahayaa sidee buu marka rabbi ku garan weynaana aayadda kale ee ku xigtaana waxay leedahay waliyakuuna min almuuqiniin ilaahay baaba marka intuu xujajkii tusay mid wax yaqiiniyo ayuu ka yeelay yaqiin iyo sidan ibnu jariir sheegayana waa isdiidayaan bataatan ayb aayadda dambena waxay leedahay waxaajahu qowmuh qaala atuxaajuunii fi llaah meeshu inay dood ahayd aayaddaas dambaa sheegaysa saa darteed marka sida saxiixa ah ee xoogga badan ee wax kale in lagu tagaa aysan ahayn waa horta in la yidhaaha nebiyullaahi ibraahim iyo ambiyada dhammaantood laa qabla nubuwana gaalnimo kuma dhicin oo rabbi ma garan weynin bacda nubuwa iskaba dhaaf iyadan waayo ilaahay ambiyadiisa isagaa dhowray yaraantii baana ibraahim wax lagu fahamsiiyey weliba walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin ayuu alla suurat lambiyaa ku yidhi marka walidaalika inuu waxaad dareemaysaa waatay ku yidhaahdeen qoomkiisa fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacalahum ilayhi yarjicuun qaaluu man facala hada biaalihatina inahu lamin aldaalimiin qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim sidaasay dhaheen marka isagoo yar baaba ilaahay rushdiga iyo hanuunka uu siiyey marka in la yidhaahdo ibraahim kaana naadiran laa munaadiran ma xoog badna waxaa sax ah ana ibraahiima kaana munaadiran arrintan dood uu doodaayo ayay ku timid horta sidee marka loo tawjiihinayaa meeshaan marka baqawi wuxuu sheegay afar wej wuxuu yidhi fiihi arbacatu awjuhin min ata'wiil afar wej oo tafsiirka ayaa meeshaa ku jirta haadaa rabbeeda axaduhaa kan hore wuxuu yahay ana ibraahiima calayhi salaam araada an yastadrija alqowma bihada alqowl wayucarifahum khata'ahum wa jahlahum fii tacdiimi maa cadamuuhu ibraahim waxa uu rabaa inuu dadkaani jahligooda ka salgaaro oo uu isaga marka yacni istidraaj ou ku sameeyo oo hadalkan marka sabaansab iyo markaa yacni xujada say ugu ooganto inuu markaa ka rabo ee isagu marka ictiqaad ou qabo inuu haadaa rabbi uunan u dhihin taas marka waa qowl wejka labaadna waxa uu yahay macnuhu marka hadalkaas macnihiisu waxaa weeyaan wuxuu leeyahay haadaa rabbii marka uu dhahayo dood ahaanuu ka wadaa shay marka wuxuu rabaa inuu gaarsiiyo cilmi isaga iyo kuwan kasoo horjeedaba ay mushtarak ku yihiin oo aan la inkiri karin inuu kusoo oogow rabaa sidaasuu marka sidaa uu u leeyahay wejka labaadna waxa uu yahay anahu qaala calaa wajhi listifhaam istifhaam su-aal weydiin ayuu u yidhiyo istifhaam baa la qadarayaayo waxaa la dhahayaa haadaa rabbii ey haadaa kan rabbii miyaa su-aal waayo marka nacam falamaa jana calayhi leylu ra'aa kowkaban qaala waxa uu yidhi haadaa ey haadaa kani rabbii miyaa rabbigay miyaa ayaguu su-aala marka luqada carabigana adaatu istifhaamka in la gooyo waa bannaan tahay haddii qariina iyo wax lamida ay jirto wاlwجه الثaaliثu wejka saddexaadna anahu calىa wajhi الاxtijaaji calayhim yaquulu wuxuu dhahayaa hada rabbii bizacmikum qaala wuxuu yihi hadaa kani rabbii rabbigay waay bizacmikum saa idinka ku andacooneysaan ayaa u qarsoon sidaad idinka leedihiin qur-aankuna waa ku jirtaa zacmigaas oo markaa la gooyo qariino siyaaqa laga fahmayo waxaa ka mid a waywma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuunna waa timid ayna shurakaa'iina waa timid yani waxaa la dhahayaa marka aaway shurakadeydii ilaahay shurako mau leeyahay ma lahan shurako saad idinka ku andacooteena laga wadaa markaas ayb oo aayaadka qaarkood ayna shurakaa'i qaaluu aadanaa kamaa minaa min shahiid ayna shurakaa'i ay bizacmikum unbaa u qadaran oo loo qadara wejka afaraadna wuxuu yahay fiihi idmaarun baa ku jira wataqdiiruhu yaquuluuna waxay qaala waxa uu yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan iyagu haadaakani rabbii waaye bay iyagu leeyihiin afartaas wej baa ku jirta kan ugu yacnii ugu roon waxa ay tahay haadaa rabbii bizacmikum in la qadaro si idinka idinla tahay qofku marka uu la doodayo qof kalena ee uu rabo inuu wax ka dhaadhiciyana wuxuu kula doodayaa calaa sabiili اlاxtijaaj waxa uu aaminsan yahay ayuu sheegaa warsi yacni kaanahu inuu le warsow sidaas ma qabtid ama sidaan baadniyahow leedahay siday adiga kula tahay haddii marka uu sidaas ogolaado ayaa waxaa laysla tegaa marka natiijadii iyo doodii macnahaasna marka waa badan yahay usluub jadali oo ah oo macruuf ahoo la garanayo walidaalika imaam axmed laftiisa waxaa laga wariyey jahmiyada ayaa waxay kula dooday alimaam axmed xadiidka dhahayo baqara iyo aala cimraan ayaa imaanayaan markaasay waxay yidhaahdeen soo hadday imaanayaan soo makhluuq maaha marka makhluuqaa imaadee oo socdee marka qur-aanku waa makhluuq maxaad u diideysaa bay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi wajaaa rabbuka soo wajaaa amru rabbika ma aha say idinka idinla tahay waa ile doodaa u socota moogta idinka wajaaa rabbuka sowma dhahdaan wajaaa amru rabbika ee meeshaan marka baqara iyo aala cimraan baa imaanaya hawaabtoodaa imaanaysa waayuu yihi mudaafa u qadaran idinku maadaama aada taasba saas dhahdaan tanna ogolaada waayo macnaha ee maahan inuu imaamu axmed uu leeyahay wajaaa amru rabbika waaye rabbi ma imaanayo iyadu marka taas meel kaleay leedahay dadka qaaraa marka madhab uga dhigay oo imaam axmed waxbuu ta'wiiliyaa iyo yidhi laakiin dadkii imaam axmed yaqaanay ee isaga ama ardayda u ahaa ama yacnii aqwaashiisii aada u yaqaanay sidaan aan sheegaynay dhaheen ayb falamaa markii janna uu daboolay alleylu habeenkii calayhi korkiisa uu daboolay ra-aa wuxuu arkay nabiyullaahi ibraahim kowkaban xidig weyn qaala waxa uu yidhi marka haadaakani rabbii rabbigay waayo bizacmikum saa ku andacooneysaan idinka saad ku andacooneysaan ama haadaakani rabbii rabbigay miyaa buu yidhi falamaa markii afala ay qaaba markuu baaba-ay qaala waxa uu yidhi laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa dhaco waxyaabaha baaba-o oo dhaco anigu ma rabo oo rabbi maahan kuwaa rabbi iima noqon karaan uu leeyahay nacam afala marka ay qaaba waayo macno ahaanteeda ayb qaala waxa uu yidhi markaa laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa dhaco oo markaa yacni baaba-ayo ma jecli ay maa laa yaduumu waxaan daa'im noqonaynin oon joogto aan ahaanaynin anigu ma rabo saasuu yidhi mutakalimiinta marka laa uxibu alaafiliin iyo waxay u fasiraan afala bimacnaa yani laa uxibu alaafiliin waxa dhaqdhaqaaqo waxay leeyihin axad dhaqaaqayo meel intuu kasoo dhaqaaqa meel kale imaanayo ma yani yaa laga wadaa yani kaasaa aafil ah nabiyullaahi ibraahimna ay allah wuxuu ka sheegay inuu yihi qaala laa uxibu laafiliin saa darteed ilaahay sifaat ficliya ma lahan bay leeyihiin waxay anfinayaan majiiullaahi tacaala imaatinka alle iyo nusuulka alle iyo ayay waxaa ku anfinayaan marka ereygan falamaa afala macnihiisa falamaa qaaba waay nacam ilaahayna ma baaba-aayo waa daa'im waa joogaa mar walba nacam ee xarakada iyo waxa ay sheegayaan iyo dhaqdhaqaaqa meesha ma taalo ilaa yani bal carabta yacni luqada carabiga qur-aanka kusoo degay meyd iyo noole waxay ku kala soocaan ficil haddii la yidhaha ilaahay ficil male amwaaddaa lagu shabahay soo maha ila meyd baan dhaqdhaqaaq iyo wax ficila aan lahayn nacam ayb marka sidee loo dhahayaa rabbi afcaal ma leh nacam waa dad marka ilaahay aan qadarinaynin oon aqoonin falamaa markii ra-aa uu arkay alqamara dayixi markii uu arkay baasiqan xaal uu yahay mid soo baxaayo qaala waxa uu yidhi haadaakani rabbii rabbigay waa bizacmikum xidigii waa dhacay midka weyn xoogaa oo dayixi ayaa soo baxay markaasuu yidhi haadaakani rabbii rabbigay weeyaan bizacmikum siday idinka idinla tahay falamaa markii afala uu dhacay dayixi qaala waxa uu yidhi lain lam yahdinii lawallaahi in lam yahdinii hadduusan i hanuuninin rabbii rabbigay la akuunanna ahaadee oo ahaadee min alqowmi qoladii addaaliina dhunsanayd rabbi hadduunan iga soo gaarin ounan i hanuuninin waa baadiyoobaan falamaa markii ra-aa uu arkay ashamsa qoraxdii markuu arkay baasiqatan xaal ay tahay midii soo baxayso qaala waxauu yidhi haadaakani rabbii rabbigay weeyaan bizacmikum say idinka idinla tahay haadaa kana akbaru weynin badan haadaa kan ayaa akbaru ka weynin badan labadii kale habeenkii baa yimid xidigaa soo baxay waa dhacay waxyar ka bacdi dayixii baa haddana ayaa soo baxay waa dhacay isagana qoraxdii baa subaxdii soo baxday aye kanaa weyn uu yidhi marka nacam falamaa markii afalad ay dhacday oy baaba-day qaala waxauu yidhi yaa qowmi qowmkayow inii aniga barii'un mid beri ka a baan ahay mimaa kii xaggiisa tushrikuuna aada ilaahay la wadaaji waxaad ilaahay la wadaajinaysaan maada haddaad mawsuulo ka dhigto ay mimaa tushrikuuna bihi ama haddaad masderiye ka dhigtana inii anigu beri-un beri mid ka ah baan ahay mimaa tushrikuuna min ishraakikum shirkigiina anu beri baan ka ahay saddexdii shay ee cirka ka ifaayey waa la wada maray marka xidig dayax iyo qorax wax kaloo ka ifaayo cirka ma laha intiina marka waxaa caddaatay inay marna soo baxayaan marna ay baaba-ayaan oy celayaan wax sidaasana marka cibaado ma astaahilo waayo marka macnaha ee rabbigiin si fiican u aqoonsada oo garta inii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa wamaa ana min almushrikiin inii aniga wajahtu waxaan ula qasday oon u jiheeyey wajhii wejigayga liladii allihii xaggiisa fatara amaamuday oo abuuray asamaawaati ciraryaalo waalarda dhulka abuuray xaniifan xaal aan ahay midkii iilanayo oo shirkiga kasoo iilanayo wamaa ana anigu maahi min almushrikiina kuwa ilaahay u shirki sameeyo wixii isaga uu lahaa cid kale la wadaajiyo kuwaa ka mid maahi sidaa buu yidhi inii addama markuu marka waxyaabihii baaba-ay uu soo tilmaamay ayuu xaqiiqda dhabta tusaa marka wuxuu leeyahay war waxaan wax la caabuda maahane cibaadada waxaa istaahilo dhulkan iyo cirkan allihii abuuray marka dhulka iyo cirka cid dhihi karta male asnaamaa abuurtay dadaa abuuray malaa'ig baa abuurtay cid dhehaysa ma laha allaha marka cidda aan cibaadada ula qasdayo aniga waa kan dhulkay cerka abuuray buu leeyahay inii aniga wajahtu waan jiheeyey oo waan ula qasday wajhii wejigeyga liladii allihii intii yani xaggiisa yacni licibaadati alladii allihii cibaadadiisa xaggeeda ayaan wejigeyga ula qasday fatara samaawaati ciraryaala abuuray waalarda dhulka abuuray xaniifan xaal aan ahay anigoo ka iilanaya shirkiga iyo qallooca towxiidkii usoo iilanayo wamaa ana anigu maahi min almushrikiinana ka mid maahi waxaajahu qowmuh waxaaja waxaa la dooday hu ibraahiim qowmuhu qowmkiisii ayaa la doodeen qaala waxauu yidhi nabiyullaahi ibraahim atuxaajuunnii ma ila doodaysaan ma ila murmaysaan fillaahi fii waxdaaniyati illaahi allah subxaanahu watacaala kelinimadiisa cibaadada inuu keligii leeyahay miyaad sha'nigaa miyaad igula doodaysaan walxaal qad hadaanii ou ihanuuniyey alle aniga walaa akhaafu ka cabsan maayo maa aladii kii tushrikuuna aada la wadaajinaysaan bihi billaahi alle aada cibaadada la wadaajinaysaan kaa ka baqi maayo ilaa an yashaaa rabbii laakiin lagu noqoyo in yasha' rabbii shay-an rabbigay hadduu shay doono suu-an oo xun oo yacnii uu ila doono fa yakuunu maa shaaa wuxuu doona ahaanayo ama laakiin mashii'atullaahi ilaahay mashii'adiisa iyaaya aniga xaggayga yacni uu ila doono ee bidurin uu ila doono ayaan akhaafu ka cabsanaa laakiin mashii'atullaahi iyaaya bidurin akhaafu taasaan ka cabsanaa ilaadaan marka istinaa munqatic inay tahay loo badan yahay oo warki yacni jinsigii hore iyo kan dambe waa kala jinsi isku mid maaha marka ilaadan bimacnaa laakin waay waxa aada ilaahay la wadaajinaysaan cibaadada anigu ka baqi maayo war dhammaaday waay kaas laakiin haddii rabbi ila doono dhibaato waa igu dhacaysaayo waa ka baqayaa arrintaas hadduu rabbi rabbigay uu ila doono shay waa ka cabsanaa taas saasay ka dhigan tahay marka ilaa an yashaaa laakiin an yashaaa rabbii rabbigay inuu doono shay-an shay uu ila doono akhaafu haadaa kan kaa yacni kani waa ka cabsanaa marka kaas wasica rabbii rabbigay wuu u waasac noqday kula shayin shay dhammaantiiba u waasac noqday cilman min jihati cilmin ogaal ahaan waa tamyiiz marka muxawalun can ilfaacili ay wasica cilmu rabbii kula shayin afalaa tatadakaruuna miyaydnan waansamaynin wa kayfa waa yaabay sidee baan akhaafu aan uga cabsanayaa maa aladii kii ashraktum aada la wadaajiseen bihi billaahi allah aada la wadaajiseen sideen uga cabsadaa walaa takhaafuuna xaal aydnan ka cabsanaynin idinkana annakum idinku ashraktum inaad yacnii la wadaajiseen billaahi allah aada la wadaajiseen cibaadada maa shay lam yunazil aanu soo dejinin bihi maagaba calaykum idinka korkiina suldaanan wax xujaa uunan ku soo dejinin idinkana kaa idinkoo alle la wadaajinaya aydnan uga cabsanaynin faayulfariiqayni labada kooxood keebaa xaqu ku xaqnimo badan bilmni nabadgelyada inuu nabad gala labadaa koox kee ku xaqnimo badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna inaad ogaanaysaan ood wax ogtihiin waxaaja waxaa la dooday nabiyullaahi waxaaja waxaa la dooday hu nabiyullaahi ibraahim qowmuhu baa la doodeen towxiidkii bay kula murmaayaan qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi ibraahim markaa atuxaajuunnii xarafkan laba qira'a la akhriyey naafic wuxuu akhriyey atuxaajuunii atuxaajuunii oo nuunka dambe marka ma shidin isaga quraada inta kalena marka way shideen asalka nuunkan shidanna waxaa weeyaan nuunkii ficilka calaamadda markaa yani uu ahaa iyo nuunulwiqaayihi iyo nuunulwiqaayaha ayaa kulmay oo waxay ka dhigan tahay atuxaajuunanii ayay ahayd atuxaajuunanii nuunulwiqaayihii marka nuunkii ficilkaa laysku shiday markaas ayaa marka sidaas uu u shidmay nuunkaani luqada marka atuxaajuunii in la yiraahdo luqa fusxa luqa yacni waxaa weeyaan fasiixa waana qur-aada badankood tay aqriyeen naafic isaga qiraa'adiisa ayaa bacdi innaas waxay yidhaahdeen luqo fusxa ah maaha laakiin iyada lafteeda marka luqo oo waxaa weeyaan fusxa ah oo sidaa marka inaan la shidinna waa wej kale oo carabi ah oo fasiixa ayb meeshaa marka qiraa'a ahaan marka taasaa ku jirta oo wuxuu yihi alimaamu اlbagawi qara'a ahlulmadiinati wabnu caamir bitakfiifi اnuun ibnu caamirna saasuu akhriyay qaa imaamu ahli shaam wa qara'a alaakharuuna bitashdiidiha idgaama lixda اnuunayni fi اluqraa waman khafafa qofkii fududeeyeyna xadafa ixda nuunayni labada nuunow mid iska gooye takfiifan qalaban litakfiif yaquulu wuxuu dhahayaa atujaadilunanii fii tawxiid illaahi waayo macnaha marka marka atujaadilunaniidaas baa waxaa bannaan atujaadiluunii in la dhaho oo mid layska gooyo labada nuunna waa bannaan tahay qiraa'aadka marka mutawaatirka noqday bimujarad wax qof u muuqday luqo qof u muuqatay in lagu bushiyo sax maahan ayb marka wuxuu yidhi atuxaajuunii ma ila doodeysaan fillaahi fii waxdaaniyat illaahi miyaad igula doodeysaan wax kaleba kasoo tage rabbigii annaga iyo idinkabanna abuuray in ha la caabudo miyaa igula murmaysaan wax la yaab le waa taa wax lagu murma miyaan waqad hadaanii walxaal qad hadaanii ou ihanuuniyey rabbigay isagoo rabbigay ou ihanuuniyey walaa akhaafu ka cabsan maayo aniga maa aladii kii tushrikuuna bihi alla aada la wadaajinaysaan ka baqi maayo waxaa muuqata marka meeshaa inay ku cabsi gelinayaan asnaamtooda oo ay leeyihiin haddii aada asnaamtan sidaad u caynayso ama aada wax uga sheegayso marka dambe iyaga ayaa ku asiibayo oo dhibaatay kugu ridayaan waa ku waalayaan waxay yacni waa ku dhibayaan waxaasay yidhaahdeen markaasuu u jawaabayaayo wuxuu leeyahay warseen aniga uga cabsadaa waxaan idinkiioo rabu rabu samaawaati waalardi shirki u samaynaayana aydnan u cabsanaynin han aniga u cabsadaa buu leeyahay waana arrintan marka umamka khuraafaadka dadka aaminsan iyo shirkiyaadka wax aan laga cabsanin ay ka cabsadaan sidaa daraaddeed marka marka xaqiiqda la sheego ama la yidhaha war ilaahay keliya wax dhiba wax anfaco waxaan ka tag kuma dhibi karaan waa ka baqayaayo wuxuu leeyahay marka waxaan ka cabsanayaa waxaani inay dhibaan ilmaha iga asiibaan maalka iga asiibaan nafta iga asiibaan anoo hurdaynay ii yimaadaan waxaasay daldalayaan khuraafaadka na waxyaabahaas marka kuwaana dadka ku cabsii jiray nabiyullaahi huud waatay ku yidhaahdeen in naquulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisuu wax kale ku dhihi mayna ilaahyadeeniba adiga ku asiibay ayagaa ku dhibay maskaxday kaa asiibeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu marka waa kii yihi marka inii ushhid llah anii bari washhaduu anii bariiu mima tushrikuun sidaa marka waa kii mar nabiyullahi nabiyullaahi huud ay saa ku dheheen inii twakltu calى اllahi rabbii wrabbikum ma min daabat ila huwa aakhidu binaasiyatiha ina rabbii calىa siraaطi mustaqiim say u kala war fiican yihiin fiiri iyagana asnaam dhagxaana wax dhibaysay leeyihiin isagiina wuxuu leeyahy inii tawakaltu calى اllahi rabbii wrabbikum ma min daabatin wax dhulka ku socdaa ma jiro ilaa huwa aakhidu binaasiyatiha rabbiga aan caabudo ayaa foodeeda haayo oo maamulaya oo ku tasarufaya ina rabbii calaa siraaطin mustaqiim rabbigay jid toosan korkiisa u ahaaday oo cidna ma dulminayo yani hadalka fiican iyo hadalka xun dadku waa kala garan karaan qofkii ilaahay towfiiq iyo wanaag uu la doonay rasuulka laftiisa waa cabsi geliyeen sida suuratu lacraaf aan ugu tegi doonno waa ka ilaahay dhahaya marka ina waliya allahu aladii nazla اlkitaaba wahuwa yatawala الصaalixiin alahum arjulu yamshuuna biha am lahum aydin yabطishuuna biha am lahum acyunu yubsiruuna biha am lahum aadaanu yasmacuuna biha qul idcuu shurakaaءakum huma kiiduuni falaa tundiruun ina waliya allahu aladii nazla اlkitaaba wahuwa yatawala الصaalixiin waxyaabahaas marka dadka lagu laysku cabsi gelinaa waxay tarayaan male waxna ma dhibaan waxna ma anfacaan ama bani aadam owliyo lagu sheegaa ha noqdo ama ha noqdo cid kale oo dhagxaan iyo wax lamida ha noqdaan adiga ilaa allah keliya wax ku dhibi karo wixii ilaahay lahaa cidna ha siinin haddaad cid kale siiso adoo ka baqaayo dhibkooda waad shirki fashayda ayb walaa akhaafu ka cabsan maayo maa aladii kii tushrikuuna bihi aada rabbi la wadaa alla la wadaajinaysaan damiirkaa bihi bilaahi buu alla u laabana ilaa an yashaaa rabbii laakiin in yashaa rabbii rabbigay hadduu ila doono ou doono suu-an shay-an shay-an haddii uu doono suu-an oo dhibaato ah oo aniga uu ila doono fa yakuunu maa yashaau wuxuu doono unbaa ahaanaya wasica rabbii rabbigay wuu u waasac noqday kula shayin shay dhammaantii cilman min jihati cilmina ugu waasac noqday cilmigiisa meel walba waa gaarayaa cilman marka waa tamyiiz oo muxawal can ilfaacil ah wasica cilmu rabbii kula shayin afalaa tatadakaruuna miyaydnan waansamaynin waka wakayfa sidee baan akhaafu aan uga cabsanayaa maa aladii kii ashraktum aada ilaahay la wadaajiseen see uga baqaa aniga walaa takhaafuuna idin walxaal laa takhaafuuna idinkuna aydnan ka cabsanaynin annakum idinka ashraktum yani walaa takhaafuuna walxaal laa takhaafuuna aydnan cabsanaynin annakum idinku ashraktum inaad shirki yani aada la wadaajiseen bilaahi alle cibaadadiisa cid kale aada wax ugu darteen maa shay aada la wadaajiseen alle cibaadada lam yunazil an uunan soo dejinin bihi maagaba calaykum idinka korkiina suldaanan waxujaa uunan idinkugu soo dejinin yani idinkana yani seen aniga aan uga cabsadaa waxaad idinka ilaahay la wadaajiseen iyadoo idinka aydnan ka cabsanaynin shirkigiina saas saas oo kale fa ayulfariiqayni labada qolo tee ahoo axaqu ku xaqnimo badan bilamni ku xaqnimo badan inay nabad gasho labada kooxtee oo inay nabad gasho ku xaqnimo badan marka annakum ashraktumtaan anadaan iska masder maadaama ay tahay meesha masder waa laga xariri karaa macnuhuna wuxuu noqonayaa walaa takhaafuuna ishraakakum billaahi yani walxaal laa takhaafuuna aydnan ka cabsanaynin ishraakakum billaahi shirki yeelidiina alla aada u shirki yeelaysaan maana aada la wadaajinaysaan ood ugu shirki yeelaysaan lam yunazil bihi uunan usoo dejinin alla calaykum korkiina suldaanan wax xujo ah fa ayulfariiqayni labada kooxood kee ahoo xaqu ku xaqnimo badan bilamni nabadgelyada in kuntum haddaad tihiin taclamuuna inaad wax garanaysaan aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda aan ku dheehin bidulmin shirki aan ku dheehin ulaa-ika kuwaadaa lahum waxaa u sugnaaday almnu baa u sugnaaday nabadgelyo aakhire in la nabad galo oo naar in lagu waaro laga nabad galo wahum iyaguna muhtaduuna kuwa hanuuna kuwa hanuunsan waay marka rabbi baa ka jawaabay oo alla wuxuu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu ama nabiyullaahi ibraahim baaba weli qisadii baa socota aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankoodana bidulmin wax shirkiya aan ku dheehin bidulmintan marka bishirkin baa laga wadaa xadiidkii ibnu mascuud wuxuu ahaa saxeixa ku sugnaa aayaddan markay soo degtay saxaabadu waxay u qaateen bidulmintan inay tahay dulmulcabdi nafsahu macaasi iyo wax lamida inay tahay bay u qaateen aada bay uga walwaleen waayo haddii sidaa loo qaato macnuhu wuxuu noqonayaa qofkii iimaankiisa wax macsiya aan kula imaanin baa badbaadayo kii kula yimaadana amni ma helaayo markaasay waxay dhaheen ayunaa lam yadlim nafsahu waa kee midka aan naftiisa dulminin oo annaga naga mid ah markaasuu nebigu wuxuu yidhi alam tasmacuu qowla alcabdi saalix addoonkii saalixee luqmaan warkii alla uu ka sheegay miyaydnan maqlin uu yihi ina shirka la dulmun cadiim shirkigu dulmi weyn waayo idan marka dulmiga halkan lagu sheegaayo waa shirkiga markaas baa marka ay yacnii niyaddii u qabowday waayo arrinta hore marka arrin aada walwal u leh waayo meeshaana marka waxaa laga fahmay dulmigu inuu laba nooc ku imaado qur-aanka iyo sunnadaba dulmi oo bimacnaa shirki laga wado iyo dulmi oo aan shirki ahayn marka dulmun mukhrijun can ilmilla iyo dulmun hayru mukhrijin can ilmilla inuu dulmiga sidaa uu yahay ama dulmun akbar iyo dulmun duuna dulmin walidaalika aayaddii faatir markaad fiiriso oo alla uu ka hadlayo dadka kitaabka dhaxlay oo jannada gelaya wuxuu yidhi uma awrahna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni اllah dalika huwa alfadlu اlkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha kuwaas gaalo maya marka ma aan gaalo daalimiinna waa lagu sheegay inay ay yihiin marka daalimun linafsihi iyo mid dhexdhexaystay iyo mid khayrka u degdegay marka daalimku qad yakuunu wuxuu noqon karaa qof muslim oo dembaabay waxaa kalou noqon karaa daalim bimacnaa mushrik hadba marka siyaaqa aayadaha iyo in lala socdo waayo marka ayb ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin oo usugnaaday alamnu baa usugnaaday nabadgelyaa usugnaatay ay nabad galaan wahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan watilka xujatunaa aataynaahaa ibraahiima calaa qowmih wa tilka taadaas xujatunaa annaga xujadeenna ah aataynaa waanu siinay haa iyada ibraahiima ibraahim ayaanu siinay calaa qowmihi baanu ka siinay qoomkiisii korkoodii baan ka siinay oo waa ka yeeshay narfacu waanu kor yeelaynaa darajaatin narfacu waanu kor yeelaynaa man axadkii nashaa-u aan doonayno darajaatin ilaa darajaatin darajaad intii ka ah baanu kor yeelaynaa ina rabbaka rabbigaa xakiimun weeyaan mid xikmad badan caliimun ogaal badan wa tilka taadaasi xujatunaa xujadeenna ah aataynaahaa ku khabar marka tilka waa mubtada xujatunaana hadaad doonto waxaad ka dhigtaa cadfu bayaan bedel ka dhig nacti ka dhig wa tilka taadaasi xujatunaa xujadeenna ah aataynaahaa waanu siinay ibraahiimaan siinay si kalena wuxuu noqonayaa tilka in laga dhigo mubtada xujatunaana lagu khabro aataynaahaana jumla xaaliya laga dhigo ayb aataynaa waanu siinay haa xujadii ibraahiima ayaan siinay calaa qowmihi baan ka siinay marka waa ka gar yeeshay waay xujada diinigaa inay oogantana nicmo aada u weyn waay waayo haddii waxa aada sheegaysaba aan lagaa fahmin ama waxaan aada sheegayso aadan ku doodi karin ama shaygan marka qofka mubdilka ee baatilka ku socdo baatilkiisa aadan burhaamin karin xujaj markaa yacni madaxa ka bajiyana aadan keeni karin waxay noqonaysaa qofkaasi wixiisii ma isku toosayaan walidaalika ilaahay wuxuu yihi bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq walakum lweylu mima tasifuun halkana nebigiisa inuu xujadii siiyey ayuu tilmaamana narfacu waanu kor yeelaynaa man axadkii nashaa-u aan doonayno darajaatin ilaa darajaatin darajaad intii kaa baanu kor yeelaynaa marka na haddaan qiraa'adaan akhrina narfacu waana qiraa'ada ahlu kuufo qaar kamida ay akriyeene narfacu mafcuulkeedu waa mantaas jumlada nashaa-una waxay noqonaysaa silatulmawsuulka nashaa-uhu caaidku waa iska maxduufo nashaa-uhu darajaatinna marka waxay mansuub ku noqonaysaa binasci اlkhaafid ilaa darajaatin ama fii darajaatin hadaad doonto dheh qiraa'ada marka loo badan yahayna waxay tahay narfacu darajaati man nashaa-u darajaati iyo man in laysku idaafeeyo markaa macnuhu waa iska sahlanya waxay noqone narfacu waxaanu kor yeelaynaa darajaati man duul darajaadkooda ayaanu kor yeelaynaa nashaa-u aan doonayno ina rabbaka rabbigaa xakiimun weeyaan mid falsan caliimun ogaal badan wey ayb ahlu kuufa iyo yacquub darajaatin bay akhriyeen bitanwiin suuraddan iyo fii suurati yuusufba ayb inta kalena marka waxay akhriyeen darajaati man nashaa abuu cumar darajaati man nashaa yuu akhriyey wwahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba kula hadaynaa wanuuxan hadaynaa min qabl wawahabnaa waxaanu uhibeynay lahu liibraahiima ibraahim isxaaqa ayaan u hibeynay iyo wa yacquuba yacquub yacquub marka dee isxaaq baa sii dhalay naafila waay wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafila fii suurati alambiyaa saas waa leeyahy kullan mid kastaa hadaynaa waan hanuuninay oo ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub a waanu hanuuninay wa nuuxan nuuxna wahadaynaa waan hanuuninay nuuxan nabiyullaahi nuux min qablu iyaga hortood ilaa nuux waa ka horreeyo min qablihim wa min duriyatihi duriyadiisii wamin duriyati nuuxin nuux duriyadiisiina waanu waa yani waaanu ka waaan waxaanu ka hanuuninay yani waanu hanuuninay iyagana wamin duriyatihi nuux duriyadiisiina daawuuda ayaanu hanuuninay ay wahadaynaa min duriyatihi damiirkaa marka min duriyatihi nuuxu u laabana ibraahim u noqon maayo waayo yuunus iyo luut ayaa meesha ku jira yuunus iyo luut marka yuunus iyo luutna ibraahim kama farcan min sidaa darteed marka damiirka waa in nuux loo celiyo nuux kulli inta la sheegayo dhan isagay ka farcameen wahadaynaa waanu hanuuninay min duriyatihi nuux duriyadiisa daawuuda baan hanuuninay nabiyullaahi daawuud wa sulaymaana ayaanu hanuuninay sulaymaan wa ayuuba ayuub ayaan hanuuninay wa yuusufa ayaan hanuuninay wa muusaa baan hanuuninay wa haaruuna ayaan hanuuninay wakadaalika sidaa kaagaas oo kale oo aanu u hanuuninay akhyaartaas ayaan najzi u abaal marinaynaa almuxsiniina kuwa ixsaanka la imaado yacnii iyagana waa hanuuninaynaa waa kuwa ixsaanka la imaado wa zakariyaa ayaan hanuuninay wa yaxyaa ayaan hanuuninay iyo wa ciisaa baan hanuuninay iyo wa ilyaasa ilyaas kullun dhammaan min asaalixiin ay ka mid ahaadeen dadka suusuuban meeshaa marka wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymaana nuux duriyadiisii waxaa laga waxaa la hanuuniyey daawuud sulaymaan ayuub yuusuf muusa iyo haaruun zakariyaa yaxyaa iyo ciisa ciise marka dabcan aabba ma lahayn nabiyullaahi ciisa hooyo unbaa dhashay waxaana la yidhi wamin duriyatihi duriyatu nuuxu ayuu ka mid yahay baa la yidhi nabiyullaahi ciisa mana aha nabiyullaahi ciisana aabba ma lahayn dabcan hooyo unbau lahaa alla uu ka khalqay meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaataan qofka gabadhiisa ilmaha ay dhashay ilmihiisa waay waayo hadda maryam ayaa nuux ku abtirsanaysa maogtahay maryamna ciisay dhashay ciise marka wiilkii nebi nuux unbau noqonan ayuu iska ahaana nebigana waa kii yidhi sala allahu calayhi wasalam ina bnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan waa sayid buu yidhi xasanowna ka waday xasanna waxaa dhalay faatimaa dhashay nebiga gabadhiisaa dhashay warkan marka la warinayo banu banuuna banuu abnaa'inaa waa banuu banaatina maxay leeyihiin abnaa abaaciddi miya waxsaas camal ay tilmaamaan waa un dhaqan iska carabtu iska carabtii un iska yaqaaneen oo waxay leeyihiin wiilasheenna wiilasha ay dhalaan annaga wiilasheenna waay nacam gabdhaheenna waxa ay dhalaanna niman kale wiilashood waay nacam shuqul annaga iskuma lihin waxaas waa iska marka dhaqanka carabta oo soomaaliduna dhaqankaas waa iska qabaan oo walidaalika dhaqankaas wuxuu keenay ta'hiir foolxun waxaad arkaysaa nin wax la sii rabo walaashiis ka ximinaayo la dhalata isaga maxaa dhacay marka la yihaahdana nin kalaa qabo ilmo kale siinay oo qabiil kale ka dhashuu leeyahay waxaas bal fiirin ilmaha walaashiis dhashay oo abtiga uu u yahay xaggee ka jiraanna waa ilmihiisii oo kale un waaye inuu ka dhigo wax fog waa jahli oo wuxuu ku leeyahay markaa yaan wax la siinin gabdhahan xoole iyaa niman kalaa guursanaya nimankaasaa qaadanayo xoolaha qaabkaasi u fakeraan taas marka wax fiican maaha meeshaan marka xadiidka xasan nebigu uu yidhi ina bni hada sayidun iyo halkaanoo waciisaan lagu sheegay duriyati nuuxna lagu daray waxay ku tusee ilmaha ou dha yacni gab gabadhaada ilmaha ay dhasho inay markaa yacni ilmahaaga un ay yihiin maxaad u dhaxli weysay mas'ale kale waay nacam dhaxalka xugun kale iyo waxyaaba badan oo dhaxalka uu leeyahay nacam adiga marka gabadhaada ilmaha ay dhasho ma dhexlaysid dabcan oo awowga hooyada xaggeeda ka imaada wax ma dhaxlo laakiin masaa-isha dhaxasha masaal masaa'il kale waay ayb iyadoo saas tahay rasuulka wuxuu yihi ibnu ukhti lqowmi minhum gabadha wiilka ay dhasho markaa yacnii gabadha dadkeeduu ka mid yahay uu yihi bilirhi iyo dhaxal uga mid maahan laakiin wuxuu uga mid yahay qaraabo ahaanta iyo isu dhowaanshaha iyo isu naxariisashada iyo waxyaabahaas oo dhan wa ilyaasa ilyaas ayaanu hanuuninay oo duriyatu nuux ka mida kullun dhammaan mid kastaa min asaalixiin uu ka mid ahaaday wa ismaaciila ismaaciil baan hanuuninay walyasaca ilyasac ayaan hanuuninay wa yuunusa baan hanuuninay wa luutan ayaan hanuuninay wa kullan mid kastaa fadalnaa waan dheeraad siinay cala alcaalamiin aan ka dheeraad siinay ile nebiyaan ka dhignay wa min aabaa'ihim wa duriyaatihim wa ikhwaanihim wahadaynaa waan hanuuninay min aabaa'ihim aabbayaalkood yani xaal ay ka mid yihiin yani aabbayaalkood wax kamida iyo waduriyaatihim ubadkooda wax kamidaan hanuuninay wa ikhwaanihim walaalahood wax kamidaan hanuuninay mintaan marka wa min aabaa'ihimta waa tabciidiya w waxay ka dhigan tahay marka wahadaynaa min aabaa'ihim maadaama ay tabciidiya tahay waxay tusee ambiyadan usuushoodana waxaan ka hanuuninay furuucdoodana waan hanuuninay yani waa duriyadii furuucda ilaana ee kulligood lama wada hanuuninin ambiyadaani wax kastooy dhaleen lama hanuuninin cid kastoo ayaga dhashayna lama hanuuninin oo ibraahim oo kale aabihii lamaba hanuuninin nuux wiilkiisii lama hanuuninin marka mintaa tabciidiyo ahoo ee qaarkoodaan hanuuninay waayo dadkii dhalay iyo kuwii ay dhaleen waxbaan ka hanuuninay marka mintaasaa macnaheedu saasay tabciidiyo ku tahay wahadaynaa waanu hanuuninay min aabaa'ihim aabbayaalkoodii kuwa kamidaan hanuuninay waduriyaa waduriyaatihim duriyadoodii wax kamidaanu hanuuninay wa ikhwaanihim walaalahood wax kamidaan hanuuninay wajtabaynaa waan dooranay hum iyaga wahadaynaahum waan hanuuninay ilaa siraatin jid intii kaa baanu ku hanuuninay jidka oo mustaqiimin toosan oo fii suurati saafaad buu alla ku yidhi wamin duriyatihimaa muxsinun wahaalimun linafsihi mubiin soo maaha qaar un baa laga hanuuniy ayaa la hanuuniyey daalika kaagaasi hudallaahi ilaahay hanuunkiisii waaye iyo haddii waa hanuuninayaa bihi ilaahay hidaayadiisa wuxuu ku hanuuninayaa man axadkii yashaa-u uu doono min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay walow ashrakuu hadday shirki fali lahaayeen akhyaartan lasoo sheegay la xabita canhum xaggooda waxaa buri lahaa oo ka buri lahaa maa aladii kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen markuu ilaahay ka sheekeeyey ambiyadaani wanaagga uu galay iyo sida uu u hanuuniyey iyo darajaadka uu gaarsiiyey baa rabbi marka wuxuu leeyahay daalika kaagaasi hudallaahi alla hanuunkiisa waaye yahdii alla waa hanuuninayaa bihi bihidaayatihi hidaayadiisa ayuu ku hanuuninayaa man axad yashaa-u uu doono ciddii uu doono min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin walow haddii ashrakuu ay shirki fali lahaayeen maba samaynin waay mana samaynayaan ambiyada shirki ee lowda marka maadaama ay shardiya tahay mararka qaar shardiga low weliba wuxuu noqon karaa shayga lagu xiro hayru mumkin ilwuquuc ama yacni shay mustaxiila waa lagu xiri karaa marka waxaa laleeyahay akhyaartan iyagoo saa akhyaar u ah haddiiba ay dhici lahayd shirki maba samaynayaane haddayba dhici lahayd fardan wa taqdiiran wax allaale ay sameeyeen waa ka buri lahaayeen waxaa lagu tusaa shirkiga qubxigiisa marka meel khatar ah inuu jiro oo cid loo dhaafayo oo lagu muxaabeynaayo inayna inuunan lahayn shirkigu fii suurati zumarna allah wuxuu yihi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin markaa dee nebiga isaga ma samaynayo shirki laakiin waxaa weeyaan annagaa la rabaa inaan ku quus qaadano haddii nabiy llaahi moxamed sidaa loola hadlaayo xageen joognaa annaka marka ayb iyaaka acnii wasmacii yaa jaarah oo kale iyaaka acnii wasmacii yaa jaarah adaan kuu jeedaa kan marka midda yacni dariska ahay adna maqaloo dhegaysan ku quus qaado dhagahadal ayaa ku jiro marka annaga waay waxaanu lagu dhagahadlayo qof marka inuu yidhaahdo waxaan laga sheekeynayo shirki iyo tawxiid iyo waxaas annaga waa naqaanaa mana ka hadalkoodana wax macnaa male qof inuu yidhaahdaa jahli intiisa la eg wayn waayo qur-aanku intuu ilaahay uga sheekeynayo wax yar maaha haddana uu leeyahay walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi shirkigu waa ka qarsoonaan badan yahay quraanshada dhagax madow ku soconayso habeen madow quraansho dhagax madow ku soconayso sisib ah habeen madow ma la arkaa shirkigu saasuu kugu soo dhuumo karaan qofku inuu iska jiro oo uu yaqaano ka fogaado ayaa laga rabaa dadka qaar marka waxaa la yidhaha meel shirki lagu sheegaya haddaad maqasho iskaga tag kuwaas waa ku dhuminayaan ay ku leeyihiin qur-aankii baaba uu ka buuxaa marka shirki wax laga sheegayo tawxiidkii oo la tilmaamayo haddii marka qur-aankii miyaa laga cararaa marka haddaad ka carartana yacni adiga waxaad qarsato waa ku qarsadaan weyn saaad uga cararaysood isu moogeysiinayso maalin aan waxba laismooge aan la ismoogeysiin karin baa la gaaraa oo qiyaamo ah maxay kuu taraya marka in nin uu kuu sheego beenbeen iyo wax yacnii uu kuu sheego yididiilo been ah intuu kuu sheego berri markaad aakhiro tagta ay sidii noqon weyso xaqiiqda inaad istusto waay haddaadan adduunyada isku tusin xaqiiqda aakhiray kaaga daba imaanaysaa meel laga soo noqdana ma aha aakhiro ayb walow haddii ashrakuu ay shirki fali lahaayeen oo ilaahay ay la wadaajin lahaayeen cibaadada keyrkii la xabita waxaa hooban lahaa oo buri lahaa canhum xaggooda maa aladii kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen wixii ay soo sameeyeen waa ka baaba-ayaa goormuu ka baaba-aa laakiin waa hadday ku dhintaan qofka uu ku dhinto fii suurati lbaqaraan kusoo marnay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun shardigaasaa lagu xiray shayga marka muطlaqaana muqayadkaa lagu loo celina ulaa'ika aladiina aataynaahum اlkitaaba wاlxukma wاlnubuwa ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabkii aan siinay wاlxukma xukunkii aan siinay xikmaddii wاlnubuwata nebinimadii aan siinay fain yakfur haddii uu kufriyo bihaa binubuwati nubuwada uu ku kufriye fain yakfur hadduu ku kufriyo bihaa binubuwati nebinimada haa ulaa'i kuwaan hadday ku kufriyaan oo mushrikiin quraysh ah faqad xaqiiqo ahe wakalnaa waxaanu waafajinnay oon u dhiibnay bihaa iyada nubuwadii yacnii in la rumeeyo qowman qolo ayaanu u yacni waa ayaanu waafajinnay qoomka oo laysuu aan ahayn bikaafiriina kuwa ku gaaloobaya aanaan ahayn bihaa binubuwati nubuwada kuwa ku gaaloobo aan ahayn yacni haddii ambi yacnii ambiyada kitaab iyo xukm xugun iyo nubuwaan siinay kuwaan hadday nubuwadii ambiyadaas ay diidayaan dad baan waafajinaynaa buu leeyahay alle qoom baanu waafajinaynaa aan ku kufrinaynin quraysh hadday iyadu nacdo dad kalean ayaan waafajinaynaa oon khayrkaas aan siinaynaa fain yakfur hadduu ku kufriyo bihaa damiirka binubuwati in loo celiyaa fiican waayo iyada aqrabu madkuur ahayd qaar waxay leeyihiin marka bihaa biaayaati kitaabi kitaabkayga aayaadkiisa haa ulaa'i kuwan xunxun hadday ku kufriyaan ilaa qofka aayaadka alla ku kufrinayo qof xun waaye ayb faqad xaqiiqo ahe wakalnaa waxaanu u xil saarnay oon u dhiibnay oon waafajinnay bihaa binubuwati yacni bihaa biitibaaci nubuwati nubuwadoo la raaco qowman qolo ayaan waafa ayaanu waafajinnay qoomka oo laysuu aan ahayn bikaafiriina kuwa ku kufriya bihaa nubuwada ku kufriya aan ahayn iyagaa u istaagaya waay marka yacni mas-uuliyadda iyo xilkaasna qoladaa ayaa markaa kasoo baxaysa waxay leeyihiin marka qoladaa faqad wakalnaa bihaa qowman laysuu bihaa bikaafiriin baqawi wuxuu leeyahy yacni alansaar ansaarta wa ahlalmadiinati iyo reer madiinaa laga wadaa waayo reer maka nebiga sow ma diidin sala allahu calayhi wasalam suuratul ancaam marka makay kusoo degtay qoladii nebigu ka dhashay magaaladii uu ku dhashay waa laga buriyey rasuulka sal lla ly slam isagoo arkayuu ka baxay tolkiis waa diideen waa ku kufriyeen waa dhibaateeyeen marka alla wuxuu leeyahay hadday kuwaanu diideen nubuwada rumaynteeda qoom ayaan waafajinaynaa aan kuwa gaaloobaynin oon diidaynin qoladaana waa ansaartii reer madiina iyagaa fadiiladaas qaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qabaa-ilkuu isku soo bandhigi jiray markuu maka joogay mowsimka marka la tago wuxuu dhihi jiray man yu'wiinii yaa i dumaayo degmadiisa yaa i geynayo liuballiqa kalaama rabbii kalaamka rabbigaysaan dadka u gaarsiiyo fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii quraysh waa diiday waa iga celiyeen kalaamka rabbigay inaan dadka gaarsiiyo ee yaa i qaadanayo qolooyinka marka nin iyo waxbau dhihi kuwo waa diidi jireen kuwana waxay dhihi jireen haddaan ku wadno ood adiga guulaysato maxaan helaynaa madaxtinimada nus iyo nusma nooga dhige dad iska adduunyay ahaayeen nebigu waxaa kulama ballami jirin dad ilaa markii dambe ansaar ilaahay oo u kaydiyey fadiiladaas oo ay la mubaayacoodeen caqabatu luulaa iyo alcaqabatu athaaniya markaana nebigu uu degaankooda oo usoo guuray madiinana ay noqotay meesha ay diinta ka faaftay makana laga xoreeyey markii dambe iyadoo marka xaggaa laga imaanayo marka hadday qola diido diinka ilaahay kuwo kalea rabbi ku sharfaa ninkii isagu marka diin ka dhuudhuunto oo diinka ka cararo oo yidhaah aniga diinkan haddaan wato adduunye ma helaayey waa laysqabanaa waa laysdhibaataynayaa halkaanay ka baxday oo takhalli diinka ilaahay ka sameeyo ilaahay dad unbuu ku sharfaayo diinkiisa u keensanayaa sharafna ugu yeela adduunyada awalba laba beri waayo ama afar beri ayb arrin marka dersi weyn baa meeshaan ku jiro faqad wakalnaa bihaa qowman laysuu bihaa bikaafiriin kuwa iyaguna isdhahaayo diinka ilaahay waa ka hor waa hor istaagi kartaanna iyagana dacfigooda unbaa iska soo baxayo quraysh waxay isku dayday in qur-aankan ay caburiyaan waa cabursami waayey maanta annaga akhrisanayna waa kana ayb marka ilaahay nuurkiisa cid ma hor istaagi karto ayb laakiin adigu ha seegin inaad noqoto dadka nuurkaas la socdo oo wax ku iftiinsado ulaa-ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan hada allaahu alla uu hanuuniyey fabihudaahum faqtadih ku dayo bihudaahum hanuunkooda ku dayo nebiyadaas hanuunkooda ku dayo qul waxaa tiraa laa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ama qur-aankan aan idinsoo gaarsiinayo ajran wax ujra ah idinku su-aalan maayo in huwa maa huwa ma ahan qur-aanku ilaa dikraa waano un weeyaan lilcaalamiina caalamka ideylkiis yuu u yahay sidaa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii waaye hada llaahu alla uu hanuuniyey fabihudaahum ee hanuunkooda iqtadih ku dayo ambiyada akhyaartaa lasoo sheegay hanuunkooda raac oo ku dayo iqtadih marka ha-da ku jirta ha u sagta ku dayo iqtadi bihudaahum meeshaan marka culimada mas'alo usuuliyay ka baxhiyaan oo ah masale usuuliya oo ah sharcu man qablanaa innaga sharci ma noo yahay saddex xaal uu leeyahay sharcu man qablanaa in ummadihii naga horreeyey sharcigooda sharcigeenna ou qariro markaas bilitifaaq waa sharci ile keennaa sugay xaalad labaadna waxay tahay sharcu man qablanaa in sharcigeenna ou nasakhayba markaasna sharci nooma noqonayo kii hore xaaladda dhexe waayo marka mid ay culummadu isku haayaan lamana nasakin sharcigeennana kama hadlin si gaar ah ugama hadlin xujo ma laga dhigan karaayo ma la deliishan karaa xujo ma noqone alimaamu shaafici isaga wuxuu arkaa xujo inuusan ahayn sharcu min qablana wuxuu leeyahay xujo maaha a'imada marka badankood al-aima halaatha iyo a'imada badankood iyaga waxay qabaan sharcu man qablanaa inuu xujo yahay haddii qiso nebi min alambiyaa laga sheekeeyo qisadaasi wax ku jiro mas'alo fiqiya waa loo deliisho karaa ayay leeyihiin shaafici laakiin isaga wuxuu leeyahy adiladu waa qur-aanka iyo sunnada ijmaaca iyo qiyaaska adilada mukhtalafka marka waxaa ka mid a sharcu man qablana istisxaabka istixsaanka waxaan ujeedaa istixsaanka qowlu saxaabiga camalu ahlilmadiina waxyaabahaas dhan isaga xujo ma ka dhigayan qul waxaa tiraa laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi hada alqur'aani qur-aankan gaarsiintiisa ajran wuxuu jiraa idinku su-aalan maayo in huwa maa huwa ma ahaanin qur-aanku ilaa dikraa waano un weeyaan lilcaalamiina caalamiinta ideylkeed ayuu waano u yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih